kulanti wacan wanaagsan duur wanaagsan saaxiibyaal kuna soo dhawaada barnaamijka goromada ciyaaraha barnaamijka waxaa maanta markaa aanu ku eegi doonaa imise dhibcood ay u baahan tahay kooxda barcelona si ay ugu guulaysato horyaalka dalka sbain xilli kooxda real madrid xalay afar iyo labo lagu dhuftay haddaba waanu isla eegi doonaa arrintaa iyada dhinaca kale kulanka xiisaha badan ee arsenaal hordhaciisa iyo saadaashiisa waanu isla eegi doonaa maxaa kulankaasi laga qoray oo laga yidhi aragtida dadka khabiiradan waan soo qaadan doonaa ee falanqeeya arrimaha isboortiga gaar ahaan kuwa markaa yurub qodobadaasi iyo kuwo kaloo xiso badan ayaan barnaamijka markaa idinkugu hayaa mar kale goromada ciyaaraha waa hagaag saaxiibyaal mar kale soo noqosho wacan oo wanaagsan waxaad naga maqlaysaan kismaayo deegaanada ku xiran sidoo kale afmadow iyo baardheere aan ku bilaabe naadiga real madrid ayaa laga badiyay kulankoodii lixaad xilli ciyaareedkan taasi oo la macnaha in ay kooxda baarka ay weli markaa haysato fursad kale oo ay kusii dheeraysan karto farqiga u dhexeeya iyaga iyo kaalinta labaad laakiin imise guul oo kale ayay kooxda katalaanka ay u baahan tahay si ay markaa u xoojiso ama u xaqiijiso hanashadeeda horyaalka jawaabtu waa afar guul oo quraya u baahan tahay si markaa ay u xaqiijiso iyadoo oo toddoba kulan ay ka dhiman tahay dhammaadka xilli ciyaareedka xisaab ahaan real madrid ayaa dhaafi karin siddeetan iyo lix dhibcood dhammaadka xilli ciyaareedka kooxda barcelona ayaa haatan leh markaa ee toddobaatan iyo lix dhibcood sidaasi darteed afar guul oo ay ku heli kartaa laba iyo toban dhibcood taasi oo ay ka caawinayso in ay markaa guulaysato horyaalka laliiga xilli ciyaareedkan kulanka ay kooxda shaafi ku guulaysan karto horyaalka ayaa ah kulanka ay booqan doonto kooxda isbanyol afar iyo tobanka bisha may si kastaba ahaatee waa in ay markaa garaacdo kooxaha rayo falcano real betis asasuna kahor kulanka sbanyol ee ay markaa ku guulaysan karto horyaalka laakiin kooxahaas haddii aysan ka adkaan oo dhibcii loo baahnaa aysan ka helin a weli horyaalku waa furan yahay dhinacan kale waxaan eegeynaa kulankii xalay naadiga jirona uu ka adkaaday kooxda real madrid kooxda jirona ayaa dhulka ku jiijay ku jiiday real madrid kulan ka tirsanaa horyaalka laliiga xilli ciyaareedkan jirona ayaa si darle ku bilaabatay ciyaarta waxaana real madrid ay ku qaadeen weeraro ay kala joogsi lahayn oo rogaal celis ah laba iyo toban daqiiqa marka ay maraysay jirona waxay dhalisay goolka koowaad waxaana u dhaliyay xiddiga lagu magacaabo valentin kaasi oo hoggaanka u dhibay kooxiisa real madrid ayaa isku dayday inay soo laabato ciyaarta laakiin waxa ay ku dhibaatoonayeen inay goolal ay u bedelaan fursadaha ay helaan afar iyo labaatan daqiiqo ah jirona ayaa sii dheeraysatay hoggaanka ciyaarta waxaana mar kale gool u dhaliyay xidigeeda markaa lagu magacaabo valentin kaasi oo hoggaanka u dheereeyey kooxiisa ciyaartana ka dhigay laba gool iyo waxba soddon iyo markaa afar daqiiq markay maraysay real ayaa soo ceshitay gool waxaana u dhaliyay xidiga vini kaasi oo ciyaarta ka dhigay laba gool iyo gool waxaa sidaasi ku dhammaatay qeybtii hore ee ciyaarta jirona ayaa ku hogaaminaysay laba gool iyo gool qeybtii dambe kooxda jirona ayaa ku bilaabatay si dar leh iyagoo go-aansaday ama markaa ay ka go-an tahay inay markaa garaacaan kooxa real madrid afartii lix daqiiqo waxaa goolkii saddexaad ee ciyaarta dheliyey xidiga lagu magacaabo valentin oo labadii gool horey usoo dheliyay kooxa girona waxaana waa xidigii kala dhantaalay xalay kooxa real madrid waxaana sidaasi ku dheliyay saddexdii saddexlidiisi jirona ayaa halkaasi ku joogsa oo xidiga markaa fatinha dheliyay goolkii afraad kooxiisa daqiiqadii lixdan iyo labaad isagoo ciyaarta ka dhigay afar iyo hal wuxuu ahaa wiil aan la joojin karin habeenkii xalay ahaa waxaanu ahaa ninkii kala dhantaalay kooxa real madrid una diiday inay guul kala baxda ama bareejo ciyaarta xidiga lucas vasquez ayaa daqiiqadii siddeetan iyo shanaad real madrid u dheliyay goolka labaad laakiin goolkaasi ayaana waxba ka tarin ciyaarta waxaa sidaasi ku dhammaatay ciyaartii oo ay kooxa jirona xasuuq kula kacday real madrid islamarkaasna u gacangelisay horyaalka kooxda barcelona waxaana real ay xalay taasi kasii niya jibisay inay u tartamaan horyaalka iyaga oo markaa lumiya saddex dhibcood oo nadiif ah haatan waxaa isla eegi doonaa kulanka xiisaha badan ee man city iyo arsenal waxaa laleeyahay waa kulanka go-aamin karaa kooxda ku guuleysanaysa horyaalka xilli cereedka doonaa taariikhda kulankan u khaaska ah iyo saddex meelood oo aan qiimeyn ku sameynay oo ay ku kala badan karaan labadana kooxood ee mancity iyo kooxda arsenal hagaag waa kulanka bugbaxa bugbaxda ah iyo halan oo rikoor cusub markaas samayn karaa haddii uu shabaqa taabto kulanka ayaa ah mid kala bax ah oo labada koox ay u kala dhawaanaysa u kala dhawaanayaan qaadista horyaalka ingiriiska oo aada ugu naaloonayaan labadana kooxood xogta kulanka haddaanu eegno arsenal ayaa laga badiyey koo iyo toban kulan oo xiriir ah horyaalka heerka koowaad kana markaa hortagtay naadiga manchester city iyo markaa wiilasha macalin beb guardiola waxaana guuldaradii ugu dheereed oo xiriir ah oo ay kala kulmaan koox kasta oo ka hor timaada taariikhda horyaalka ingiriiska kooxda beb guardiola ee city ayaa badisay dhammaan lixdii kulan ee horyaalka premier leaga ay garoonkeeda kula ciyaartay arsenal oo marti ah manchester city ayaa laba jeer markaa garaacday arsenal xilli ciyaareedkan waxaana ay raadinaysaa saddexley guul ah oo ay ka gaarto kooxda generis hal olole markii saddexaad muddo shan sano ah waa tahay dhinaca kale waxaanu eegi doonaa saaxiib yaal saddex meel oo ay ku kala adkaan karaan kooxaha city iyo kooxda markaa arsenal kulanka ugu adag horyaalka premier league xil cireedkan ayaa caawa dhex mari doona kooxaha manchester city iyo arsenal kaasi oo ka tirsan toddobaadkii soddon iyo saddexaad ee horyaalka labada kooxood ayaa kulanka soo gelaya iyadoo oo koox walba leedahay ujeedo gaar ah iyo muhiimad ay u doonayso in ay saddexa dhibcood u hesho arsenaal ayaa doonaysa in ay sideed dhibcood oo caddaana ku qaadato hoggaanka horyaalka brime leaga siina waddo riyadeeda ah kuguleysiga horyaalka markii ugu horreysay tani ilaa iyo sanadkii labada kun iyo afartii riyadoodu iyo yoolkoodu waa mid aad iyo aad u fog kooxda arsenaal waxaana ay doonayaan in horyaalka bal muddadaasi dheer kadib ay abaarta kaga baxaan dhinaca kale mancity ayaa kulanka soo gelaysa sidii ay u soo yareen lahayd dhibcaha ay ka doonayso ama ay dalbanayso kooxda arsenal inay horyaal ku qaado haddaba waxa aanu warbixintan kusoo bandhigi doonaa saddex meel oo ay labada kooxood ku kala badin karayaan kulanka caawa ee brime league kow waa bokaya saka iyo ninka lagu magacaabo emric laborte waxaa la xaqiijiyey in xidiga nathan ake uu sheegi doono kulanka waxaana si weyn loo filayay in uu isaga ka hortegi karo xidiga ugu fiican arsenal ee bukaya saka kulanka caawa laakiin maqnaashiyihiisa ayay u badan tahay in uu booskiisa buuxiyo xidiga laborta si uu u joojiyo xidiga arsenal ee saka saka ayaa ahaa xidiga ugu fiican arsenal waxaana uu kooxda ka caawiyey in ay u tartanto horyaalka premier leaga isagoo markaa dhalay saddex iyo toban gool kow iyo toban kalena caawiyo ka noqday horyaalka ingiriiska waana bandhigiisii ugu fiicnaa daayarka oo uu ka sameeyo horyaalka ingiriiska abid laboorta ayay hortaallaa shaqo adag haddii uu ku bilowdo booska saaka waxaana ay u baahan yahay inuu markaa joojiyo xidiga arsenaal haddii ay kooxiisu wax rajo ah markaa ka helayso ciyaarta dhinaca kale waa rodri iyo martin odigard qadka dhexe ayaa noqon doona meesha uu dagaalka ugu adag ka dhici doono iyada oo markaa labada kooxoodba haystaan xidigo heer saraa oo qadka dhexe ku fiican kabtanka arsenal ee martin ayaa u tartami kara xidiga ugu fiican sanadka marka la eego qaabciyaareedka cajiibka oo uu markaa soo bandhigay xilli ciyaareedkan laakiin martin ayaa ka hortegi doona xidiga dilaaga ah ee khadka dhexe uga ciyaara kooxda mancity ee rodri kaasi oo laftiisu muhiim u ah kooxda mancity xilli ciyaareedkan martin odigard ayaa ku fiican in uu markaa sameeyo weerarka kooxiisa arsenal halka uu rodri ku fiican yahay inuu markaa burburiyo weerarkaas sidaasi darteed midkoodna gacanta sare hela ayaa caawin kara kooxiisa dhinaca kale waa eril halland iyo gabriel magahal iyo rob holdin joojinta gololyaha premier leaga ee halland ayaa ay adag tahay waxaana uu usoo markaa dhibaatootay dhammaan daafacyada premier leaga waana haatan ka hortegi doona xidiga gabriel magahal oo markaa rob holdin uu markaa lamaaneeyo qaybtii hore ee xilciyaareedkan arsenal ayaa ka mid ahayd kooxaha ugu difaaca fiican qaradda yurub laakiin daafaca saliiba ayaa ay markaa ayaa ku furay dalool weyn kooxda arsenal xidiga gabriel magahal iyo holdin ayaa haatan wajihi doona gool magafe halland kaasi oo doonaya in uu kooxiisa ku hogaamiyo gool muhiim ah iyo in markaa uu rajo ka siiyo oo dartamidda horyaalka ingiriiska haddaba haddii ay xidigaha gabriel magahal iyo holdin ku fashilmaan inay markaa joojiyaan wiilka dheer ee gooldhalinta ku fiican ee halland waa in ay taageerayaasha arsenal iska iloobaan saddexda dhibcood ee kulanka sidoo kale haddii ay labada daafac joojiyaan wiilka dheer ee reer norway ee halland waxa ay arsenal haysataa fursad aad u weyn oo ay kulanka dhibco kala bixi karto haddaba dhegaystay saadaali kulankan xiisaha badan dhegaystayaasha ilaa iyo saddex ilaa iyo afar ayaanu siin doonaa si ay u saadaaliyaan kulanka weyn ee caawa go-aamin kara cidda ku guulaysanaysa horyaalka ingiriiska brimilega xilciyaareedkan saadaali arsenal iyo city yaa adkaan kara caawa marka ay is wajahayaan soo wac labo toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar waa labo toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar barnaamijkuna waa garoomada ciyaaraha waa hagaag dhegeystaha ugu horee leenka ayaan siinayaa fursaddiisa si uu saadaaliyo kulankan xiisaha badan ee dhex mari doona kooxa arsenal city soo dhawo saaxiib magacay halka joogto
farxaan xiddig guud jooga shaqaalaha waa gartay farxaan soo dhawow saadaali kulankan xiisaha badan ee arsenal iyo kooxda man city
iyo guusha arsenal aad salaamtaan waa gartay sababta southampton southampton waa ogeyd saddex bay ku horumartay oo saddex xal ayadoo ahaa kan laga soo bareejiyey saddexii sooma iyadoo gurigeed joogto waa gartay sidee baa is leedahay arsenal waa ku adkaan kartaa iyadoo oo daafaca muhiimka saliiba ka maqan yahay gadaal sidaan ognahay holdin oo ah ciyaartooy aada u qalqal badan ayaa taagan ka waran
maya hankarla waxaa la hal laguma dhisay markaas waa gartay marka arsenal saliib uma dhisanaysan ayay marka sanadkaana waxa waaye cid ku qabsan karta malaan maanchester u dad maanchestina kale caawa ka takhalusi doonta dilaakaraalo dabcan markii la eego saddexdii kulan ugu dambeysay arsenal mimbareja ayay ka heshay marka waxaa laleeyahay taasi ayaa dhaawacday rajadooda horyaalka wayna adag tahay city oo koox weyn ah bandhig fiican ku jirta haalan wadata isfahansan in markaa ay ka adkaadaan ugu yaraan bareja inay helaana laleeyahay
maya baraajil oo suurtageli karta kowda Mhm.
sababtoo ah kulanka keliya hadda ay ku xisaabtamayeen oo ugu adag waa kan marka waa gartay kana diyaargarowba oo badan ay u sameeyeen tusaale badanna hadda een waxay ka qaldameen southampton ee barajada kaloo kasii horeysay oo waxaasoo dhan tusaale u aheen marka waxyaalihii ka qaldameen markaas ayadaa way yaqaanaan sooma marka waxaa leedahay qaladaadkii ka dhacay caawa sixi doonaan labada tusaalood oo ciyaarada tusaale ka qaateen tan marka waxba kama khaldami doonaan oo weerarkooda iyo difaacooda dhexdooda way adkeen doonaan dabcan markaa tusaale usoo qaadana kulankii anvil aada booqateen ee idinkii liverpool dabcan arsenal waxaa lis dhahay kulankaasi guul ay anvil kala soo laaban doontaa marka la eego kooxda liverpool oo dhaawacyo galay ciyaartooydii daalan kuwo badan oo da-ah ayaa u jooga ayayba ka heli waayeen guul marka sidee guul uga heli karaan is leedahay city oo ah koox een, aad u xoog weyn
kooxaas gurigeeda la joogo da-iyo daadaro kuma xirna masa waa gartay Ya, liverpool waad garanaysaa kulan walba arsenal ee alfirtas waa laga soo badin jiray sooma waa gartay laakiin hadda ma suurtagelin in la- inay kasoo badashay hadda waa een, waxay noqotay in ayaga bareejo raadiyaan sooma waa gartay
marka tan caawa kale adigana waa daawan doontaa dadweynaha oo maaragtay dhegeysanayna ayagana way daawan doonaan waadna arki doontaa oo maaragtay inay guul maaragtay ku marka gaarto waxaa Arsenal.
leedahay kulankan guul ayaan kala bixinaa
ha waaba qasab taasde sooma hadii oo guul aan lagala bixin waa waa ka samir sooma koobti marka farqiga goolasha ka waran maxaa lagu kala adkaan karaa
wallahi waxaa lagu kala adkaan karaa laba iyo halaa lagu adkaan karaa een, Manchester waayahay aada umahadsan tahay oo kaaga mahad celinayna sida qurux badan barnaamijka nagala qayb gashay dabcan taageera arsenaal ayuu ahaa waxuu ku xiise u rajeeyay guul oo ah laba gool iyo gool haye saadaashaada dhegeystaadna hallo wacalaykum asalaam saaxiib soo dhawow magacaha geesa ku sugan tahay
saadaamo joogsinay saadaam saadaashaada kulankan ee caawa xiisaha badan afar saac wada ciyaari doona kooxaha man city arsenal
waxa aan saaxiib iigman city ah kooda waa gartay
awal waxaaba laa shak waa inaan badinayn waxaaba meel uu makaan kalqalay hol dhow waxa uma qabsanaya le
waa gartay
marka waxaaba hibilka haddan wuxuu leeyahay meesha itixaad waa maahan baalki maaha imaaraat maaha aad iyo aad gurigiisa intaa lagu ciyaarayaa ha kii hadda u ilowsanaa laakaasu ma fahamsanen saxda kooda aad iyo aad
marka awal waxaan leeyahay hadee markay u yar tahay waxaaba waa dheereynaa shan mise lix waqti qodanaa awal waa gartay nimankan labada kun lix iyo tobankii ugu dambeysay oo gurigiina ay idinkaga badiyaan muddo dheer aska garaacaysaan Eh, usha ma kusii wadaysaan mise waxaa leedaha caawa is adkeyn doonaan nimanka horyaal u tartamayaan waa socona la guusha waxaa weligii saan waay waxaa waa asma ani waxaa waay si walba uxoog badanta ani waxaa waay active waxay ka tahay ilmay ka tahay waxaa waay saan le waay ani guusheeda ma xasuustaa xil ciyaareed aad saddex kulan is xiga ah ka badiseen oo marna aad koob carli cab a umalaynaya inaad ka qaadeen saa say ila tahay
oo eh, xilli ciyaareedkana mise xilli ciyaareed hore xil laba xil ciyaareed ka hor inay ahayd a- a- aada u jeclahay Ay, taas taas ma xasuusta laakiin xilli ciyaareedka hadda xasuustaa qaamka horena three one aan ku dhuftay kulan kalena aaki one fakaabku ahay one nil ku dhuftay kulankaana waxaa waay laa shaki waay waxaa waay waa badina cawada waa gartay farqiga golosha ka waran muxuu ku dhamaan karaa cawada haddaan haddaan u yeerin cawada halan afrikiis banaankaas yaallaa
waa gartay e marka ka waran caawa e laborta aada loo saadaalinayaa in bukayo saka lagu xiri doono maadaama nathan ake uu ku dhaawacmay kulankii bayer n ka waran laborta maclin kalaa ninkan maadaama laborta daafac dhexo uu ahaa
Ah, horta waxaa waaye meeshaas aakiya waxaa ii filnaa waxaa waaye aaki waxaa waaye nin aan kalsoon waxaa waaye beeshas badda uga ciyaarayo waxaa waaye kanseelayo waxaas dhan waxaa waaye hadda waa waa cun waxaa waaye ninkana bos u buuxiyey hadda ake nin adagu ahaa aad iyo aad aa laakiin hadda cawada waxaa waaye laboortaas eeta waxaa waaye nin asagba waxaa waaye aan yarayseen laakiin maadaama daafac shub dhexe uu yahay Mhm.
cawada waxaa waaye taas taas ee tahana waxaa waaye waa waa lala caabina bukaay saaka asagana shar yar ma ahan waxaa waaye kor waaye ninkaasi falanqayaashii Laakiin sportiga inshallah- waxay sheegayaan eh, gaar ahaan kuwa ingiriiska oo kale n qaarkood inay adag tahay inuu laborta saka celiyo maadaama ciyaaryaanka ugu fiican hadda kooxda arsenal xil ciyaareedkan dhinaca kale qaar waxay qabaan in laborta uu yahay difaac aad u caqli badan oo caqli ku celin kara caawa
way way dhici kartaa laakiin waxaa bukaaya saakaad waxaa weeraryahanka daayarka ugu fiican weeraryahan waxaa waay ninkaas horta waxaa daars xor istaa waa celina dhaho kule aan ma sheegi kara laakiin waxaa waay cawada laakiin tahay waa u celinayna waa lala caawinana ciyaar waxaa jirta laakiin oo ake ayad ka qaadan waayey haddaad daawanaysa in kale ma xasuusto taan taan hore ma hor ee kulanka hore ma hor Kulanka waxaa hore, waay aad iyo aad.
kulanka zaa'id u daawanaya aki aan mesh waa waa ku kalsoonaya waa ku kalsoona aki cawadan waxaa waay laboorta waxaa waay hadduu cawada ii qabta libertiisa waa karaa waxaa waay labo- laboorta goolasha maxaa leedaha marka muxuu ku dhamaan karaa Cawada total afar iyo afar iyo euro ku dhamaana ana hor golley ma taabanayo cawada waayahay aad iyo aad waa mahadsantahay aad iyo aad buu mahadsan yahay waxa waa taageere kooxda manchester city waxuu yidhi caawa afar iyo hal ayaanu ku adkaan doonaa maadaama itihaad gurigeena aanu joogno waayo labada dhegeyste ugu dambeysa ayaan siin doonaa soo dhawow dhegeyste
waan dhawahay walaaleen waa cabdicasiis bilcabd cabdicasiis haye ee saadaashaada kulankan
aa walaal waxaan leeyahay dadka reer gaanris inay badan inay jeclahay
marka adiga horta yaa yaa taageerta horyaalka ingiriiska
arsenal saadkii arsenal aa taageero u tahay marka Marka waxaad leedahay- Aa, waddada guulisha waa kusoo laaban doonaa maadaama saddex kulan baraje ka lenahay
haa walaalkii waxaan leeyahay caawa waxaan rajaynaynaa itixaad inaa guul aad iyo aad muhiim aan ku gaarno Waa saa hogaan kusoo dheeraysana waa gartay marka farqiga goolasha ka hor muxuu ku dhamaan karaa
farqii goolasha tunil xataa klishid inaa baxnaa jecla caawa dhaafsana saaxiibkeediyo waa gartay ee ka waran difaaca dambe oo kale ninkii shubka ahaa ee difaacii in sal dhigay ee, saliib aada ka maqan yahay hol nin ka waran amuu ciyaarta qalqal ku furaa
waa ogsanahay inuu eh, hol- eh, saliim badan oo maqan yahay laakiin hol dhinacaa waxaan leeyahay wax wax badan uu iska bedeli doonaa yani qaladaadkiisa wax wuu ka fiirsan doonaa saan jeclahay caawa isbedel weyn ayaan dhici doona haddana wuxuu ka mid yahay ciyaartooyda xanaaqa badan oo kaararka qaata inta badan oo dagaalada sameeya marka armaa laga xanaajaa ninka odayga
uma maleynayo caawa yani dad horeyaal rabaa yani shaka uga aragtay reer isbedelin jiraa degan oo hadda gool iska fardhinaya mafahant aad iyo aad waa isdejinaya asagana saas oo kale camal Eh, waayahay marka muxuu ku dhamaan karaa ciyaarta eh, farqiga golosha ka waran laba iyo ewer maan dhaaday
haa tunil waaya aad waa mahadsan tahay dhegeystaha ugu dambeeya ayaan siinayaa taageerayaasha arsenal aad bay u dhaarsan yihin waxay leeyihin city caawa waan garaacaynaa kuwa kale city taageerana waxay leeyihin annaguna waa badinaynaa marka waa lismari lahay dhegeystaha ugu dambeeya siinaya soo dhawo dhegeysta
waa fiicanahay waa maasha allah saaxiib magacaha gees joogtaa
cawil waa newcastle United.
cawil haye kulanka caawa muxuu ku dhamaan karaa
laba iyo hal arsenal aa ku qeynaysa marka arsenal win aa leedaha caawa
aa ani maadaama taageero united ahay Ah, waa gartay markaa fiirist arsenal daloolo badanaa ku furan Ah, saliib baa ka maqan qadka dhexe xitaa waa ciyaartooyga ka maqanaa laleeyahay Eh, ka waran eh, taasi ma saameyn kartaa
taas saameeyo horta kulankaas hadduu bareejo uu noqdo waa kay laakiin badis hadduu imaado arsenal aa badinaysa waayahay waayahay guud ahaan intaa aynu saaxib yaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena garoomada ciyaaraha waxaan la socodsiinaya anigoo ah fataa cali maxamed daljir dhinaca farsamada waxaa daawud cusmaan alkhasaala Een, dhinaca kale kulamada la ciyaari doona horyaalka ingiriiska waa kooxda forest iyo brighton waxay wada ciyaari doonaan sagaalkii qadar soddon daqiiqo oo habeenimo xilliga geeska afrika waa saddex saac iyo bar oo kale isla waqtigaasi oo aan saa ugu sii fogeynaa oo afartan iyo shan daqiiqo camal ay tahay sagaalka afartan iyo shan daqiiqo oo west ham iyo kooxda liverpool waa kulan kala weyn guriga west ham ayaa lagu ciyaari doonaa lagu ciyaari doonaa nimankii kufitaanka badnaa ee chelsea waxay la ciyaari doonaan wiilasha dhaadheer ee brentford waa sagaalkii afartan iyo shan daqiiqo habeenimo xilliga geeska afrika kulanka derbiga ah ee ugu weyn horyaalka ingiriiskana waa man city iyo kooxda arsenal guriga city ayaa lagu ciyaari doonaa tobankii oo habeenimo ayuu soo galayaa xilliga geeska africa dhinaca kale laligaha markaa eegtid atletico madrid iyo malroca is arkayaan kateva iyo almeria zalta vigo iyo elchi rayo farkana gurigeeda ayay kusoo dhaweynaysaa kooxda barcelona waa koo iyo tobanka habeenimo xilliga geeska africa coob italina waxaa la ciyaari doonaan kooxaha waaweyn waa samafinale inter milan iyo juventus waa tobankii habeenimo xilliga geeska africa guud ahaan garoomada ciyaaraha waa naga intaa mar kale iyo intaas kusoo laaban doona waxaad kaga teginaa sidaa iyo sponsor marle